nimankaas madiyo tobankii kilomitir bay xuduud gudaha usoo gala gobolka sool arrin ilaa toddobaatan sannadood xuduudkaasi halkaasuu ahaa maamulka garowe ee dul puntland inuu ku xadgudbo dhulka reer kaasu oo gobolada sool iyo sanaagiy ahayn marka arrintaas arrintoon xun weeye arrintii reer waqooyigu wadeen oo hadyeyse laga waday waktigaa dagaal macno la-aani uu ka bilowda halkaa ayaa laga qorsheeyey arrintaana cabdiraxmaan faroole de arrinta anagu waa eegaynaa kuna degdegi mayno laakiin ciidankii aan ugu talagalnay inuu meesha ka eegyo dadka degay waa u diyaar weyn